إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii dowladda kenya ayaa afduub iyo duqaymo ka geysatay deegaano ka tirsan gobolka gedo mu'asadaalka taa'ib ayaa soo saartay filim xiise leh oo ka sheekaynaya dagaal ka dhacay shabeellaha hoose mid ka mid a culimmada maamulka somalilan ayaa rajabeel ka muujiyey hanaanka uu somalilan u hogaamiyo muuse biixi xaflad heer sare ah oo gunaanad u ah barnaamijka alxuruub saliibiya ayay qabatay idaacadda alfurqaan kaas oo ay ka qayb galeen marti kala duwan xubinta ganacsigana waa ka qayb warkeena إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo dhammaystiran kenya ayaa afduub iyo duqaymo ka geysatay deegaano ka tirsan gobolka gedo warkan waxaa la diyaaray cabdulaahi yaasiin jaamac ciidamada la dagaalanka waxaa loogu yeeray argagixisada amaba antiteere ee dalka kenya ayaa xalay weerar waxa ay ka furiyeen deegaan ka tirsan gobolka gedo oo u dhow soodin beenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya ciidamada ayaa halkaasi waxaa la sheegay inay ka afduubteen nin ka mid a dadka deegaanka walow marka hore wararku sheegayeen in laba ruux ay kaxaysteen bulshada deegaanka ayaa aada u hadalhaya weerarkani xalay ka dhacay deegaanka soodinbeenaadka u dhow weerarkani tooska ah ayaa ka dhacay deegaan habeen hore sida oo kale ciidamada kenya ay duqayn dhanka cirka ah ka fuliyeen iyagoo adeegsanaya diyaaradaha gantaaluhu ku rakiban yihiin duqaynta habeen hore waxaa la sheegay in dad aanay ku dhiman laakiin ari ay ku laysay dowladda kenya nin ka mid a dadka deegaanka ayaa noo warramay waxaanuu faahfaahin ka bixiyey sidii ay wax u dhaceen meesha habeen hore gabadha lagu doonaya oo la fadi oo diyaarad maxay dhuqaysay xala goor sagaal saac ayay diyaarad imaadaa leeyihi waa xaggee halkaas waa meel la yidhaahda tuloweyne tuloweyne bushaaray u dhowda bushaara maxay hoosta kaadhamad sagaal saac oo habeennimo ay diyaaradii baabuuro isla socdo oo diyaaradana ay kor socoto baabuurtana ay hoos socdaan ba imaata waa garta rag bay la tagtaan nugula yidhi rag bay la tagtaan nugula yidhi oo aqlo kala baxda laba nin bay la tagtaan la yidhi labada nin nin ka mid a hadduu imaadaali oo way soo daysay miya maye muxuu yidhi alayidhi kolka ninkaan tala la qabtay yaan xaran u yidhi aniga marka hal nin bay wadata miya haa hal nin bay la tagtay a layidhi hal nin bay la tagtay dambasana waa marisaa layidhi muxuu ahaa ninkaa marka maxaase lagu heystaa ninka nin shicib buu ahaa nin shicib buu ahaa maxaa la yidhaahdaa faarax shicabdi baa la yidhahdaa faarax shicabdi maxaa marka lagu heystaa oo uu ka sameeyey wax lagu haysto oo annaga aan garanayna ma jiraan nin yaroo muxurija ahaa shicibka oo weliba geeldir buu ahaa habeen hore maxaa ka dhaca marka meesha ninkan xalay laga afduubta habeen hore meesha islaamtaa lagu doonaya baabuurra ay baadig mootooyin ay baadig diyaaradii oo socota maxay aragtay nalkaan iyo dirxidkaan iyo baabuurtan dirxan bay aragtay waayah marka sidaas darteed kolley shaydaan weeye kolley maxay moodaysaan u malayn dadkaan meesha iskugu imaada ciidan bay u malayn waa garta marka horta si habeen hore sidaas ay u dhacday saas ayna ahayd saalaan ahaan marka la maleeyana dirshadkaan iyo baabuurtaan iyo mootooyinkaan yaa maxay u malaysay ciidan meel degan marka duqayntaa cid wax ku noqota maa jirta haya ari baa ku jirtabay un ari baa ku baabaa ku jirtabay maalmihii iyo habeenadii tagay kenya waxay duqaymo ka waday deegaano ka tirsan gobolka gedo ciidamada kenya ayaa gudaha soomaaliya duulaan ku jooga waxaana diyaaradaheedu marar kala duwan ay gudaha dalka ka fuliyeen duqaymo iyagoo dad rayida dilay oo kuwo kalena dhaawacay mu'asasadaalka taa'ib ayaa soo saartay filim xiise leh oo ka sheekaynaya dagaal ka dhacay shabeellaha hoose sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed cali aadan
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم جهنم وبئس المصير
mu'asasada alkataib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay filimkii sida aadka ah loo sugayay ee hadiyadda ciidulfidri almubaarak filimkan oo qayb ka ah silsiladda tixanaha ah ee waqlud calayhim ayaa ah qaybtiisii sideedaad waxaana lagu soo bandhigayaa mid ka mid a weeraradii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday xerada celsaline oo ay fariisin ku lahaayeen ciidamada dowladda federaalka dagaalka ayaa waxaa lagu dahfuray weerar nafwarnimo ah oo uu fuliyey mid ka mid ah dagaalyahanada guutadaas filimkan oo la daawan karo qadarku dhowaad labaatan daqiiqo ah ayaa waxaa ugu horeen lagu soo gudbinayaa naftiihurihii dahfuray dagaalkaas islamarkaana fuliyey camaliyadda nafwarnimada ah kaasoo lagu magacaabo abshir yuusuf cali mujaahidiinta dhexdoodana looga yaqaanay salaaxuddiin waa naftii hore lix iyo labaatan sano jir ah kana soo jeeda beesha shanta caleemood ee degta qaybo ka mida soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose waxa uu soo gudbinayaa fariimo kala duwan oo dhaxalgal ah isagoona mid ka mid a fariimihiisa u diray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iqwa almujaahida waxaan idin leeyahay oo haddaan idin leeyahay walaalo badan ay idin dhaheen dhiig muja- oo dhiig shahoodada yaala dayciin nin walbuu shahiiday ilaahay subxaana wa tacaala dartiisa u baxay oo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa kor noqdo oo u baxay wuxuu sidoo kale la hadlay dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah muslimiinta ku dhan walaayaadka islaamka sugnaada ilaahay subxaana wa tacala adowgiisina yow idin argagaxgelinin afar iyo labaatanka sac ayaga dhib qabo walaa tahinuu walaa tahsanuu wa antum macaloomna in kuntum mu'miniin sabra haddaad tihiin dad mu'miniin ah idinkaa sareen doono gacanta sareen idinkaa lahaan doono dhulkaanna ilaahay subxaana wa tacaala waxaa dhehelsiin doonaa muslimiinta laakiin mu- muttaqiinta oo ilaahay subxana wa tacaala dhehelsiin doonaa laakiin kuwee wayhe hadday ayaga sabraan waay hadday ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ku sabraan waay wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas wallaahi maanta haddii annaga ayagana duqeeyaan ayagana bi- afar iyo labaatan saa waxaa ku socda alamniyaat alishaadiya sabra ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ku sabra imtixaankan waxba ma ahan kan aad aragteen gantaalkan la soo ridaayo wallaahi waxaa ka daran naaru jahannam
intaasi kadib waxaa filimka lagu soo gudbinayaa weerarkii xooganaa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab cagta ku mariyeen fariisinkii ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen celsalini ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gudaha u galaya xerada oo ay daadsan yihiin meydadka tobannaan askari oo ka tirsan dowladda federaalka iyadoona sidoo kale filimka lagu arkaya askar noolnool oo ay ciidamada mujaahidiintu gacanta ku dhigeen sidoo kale filimka waxaa lagu arkayaa gaadiidka dagaalka oo ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab gacanta ku dhigeen iyadoona qaarkood ay ku xirnaayeen hubka lidka diyaaradaha waxayna sidoo kale xerada ka raranayaan rasaas iyo agab kale oo militari زنجرية بندقية واشمخي دوما فتية واسألي في الحرب هيا يا سلاح المدفعية
qaybaha dambe ee filimka waxaa lagu arkayaa dagaalyahan lixdan sano jir ah oo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab laguna dilay dagaalkaas kaasoo lagu magacaabo xasan abshir jibriil oo caan ku ah walaalow al-kataa'ib ayaa sheegtay inuu ahaa nin geesi ah oo waqti fog ka mid ahaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxaa filimka lagu sheegay in afartan ruux oo ka mid ahaa dadka qaraabadiisa ah iyo kuwa degan deegaanka uu isaga kasoo jeedo kusoo biiriyey halganka waxaa sidoo kale filimka lagu xusay in walaalow uu beertiisa iyo gurigiisaba kusoo booqan jiray sheekh mukhtaar cabdiraxmaan abuusubayr amiirkii hore ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab يروي من دمه الزاكي ثراه شهيدا كي ترفرف على الآكام تسبي قلوبا قد تفانى
kusugoona ilaaha ku sugoona nin hel inin sugayaa naamugtaas ilaahay qur-aankiisa isku sheeg Ah, min almu'miniina rijaalun sadaquu markii ilaahay as leeyahay kuwan waa sugayaan kuwana waa helaana layidhi mugtaa kuwu sugayaa naabis kuwan aan qar sug way naamuu naqaan kuwan laakiin ilaaha ku sugoona waana ku mahdeena alxamdu kooba mahaasta kuwa naga maqno kheyrka ina allah keenaa leenaa nabi wax ma habaari jirin waa u duco jir dadka markiis fiiriyoska yaawo dullinimadoodii adduunsii addoon ay u dhigito iyo qaacidnimadooda markiis arko salaatuleil oo sokoco jir waa u duceey jira jira unkan taasa la raba cabdiya adduceyna waqlud calayhim ayaa ka mid a silsiladaha tixanaha oo ay baahiso mu'asasada alkataa'ib waxaana dagaalkan ceelsaliini ee lagu soo bandhigay qaybtan uu dhacay saddex iyo labaatankii bishii muxaram ee sanadkan kun afar boqol koob iyo afartanka hijriyada يروي من دمه الزاكي ثراه شهيدا كي ترفرف على الآكام تسبي قلوبا غاية ما تناهى عن وصال إليها بالذي بين جنبيه وجاد رحوبا mid ka mid a culimmada maamulka somalilan ayaa rajabeelka muujiyey hannaanka uu somalilan u hogaamiyo muuse biixi sheekh adansir oo ka mid a culimmada sida indhala-aanta u taageersan maamulka somalilan ayaa eed dusha kaga tuuray muuse biixi oo muddo uu ka ammaanayay warbaahinta iyo fagaarayaasha waxa uu sheegay in muuse jan iyo markii uu hoggaanka u qabtay somalilan uu mugdi iyo waddo qaldan u horseeday maamulka waxa uu sheegay inuu kala geeyo dadka isagoo la dardaarmay maanta inaad tidhaahdo cid laba tashanay oo aqoon-yahankii aad fogayso oo kuwii kartida lahaa aad fogayso oo kuwii dalkan wax ka dhigi lahaa aad dibadda u tuurto oo aada urursato dad aan kula hadlayn oo aan waxba kuu sheegayn taas waata dadka iyo dalkuba uu ku baaba-ay wadatashiigu waa halka maanta ay u dhimatay weeyi war kabinetkan maanta joogo wax ka bedel sidan waxba inooguma shaqaynayaan ayaan runtii madaxweynaha leenay waxyaalaha runtii loo baahan yahay maanta waxaa ka mid a in dadkii la ururiyo xaflad heer sare ah oo gunaanad u ahayd barnaamijka alxuruubu saliibiya ayay qabatay idaacadda alfurqaan waxaana marti ku ahaa dad kala duwan mar kale iyo maxamed cali aadan munaasabad aad u heer saraysa oo lagu maamuusayay barnaamijkii taariikhda alxuruubu saliibiya islamarkaana ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa lagu qabtay xarunta idaacadda islaamiga ee alfurqaan martidii ka qayb gashay munaasabadda oo intooda badan kelimado soo jeediyey ayaa soo bandhigay macluumaadyo iyo talooyin badan oo dhiiragelinaya in juhdi lagu bixiyo taariikhda gaar ahaan tan islaamka muddo saddex saacadood ah oo ay xafladdu socotay waxay ka qaybgalayaashu uga dhigneed saacad iyo wax la mid ah dadka hadlayay iyo waxyaabaha ay ka warrameen oo muhiim ahaa dartood nabadoon cabdulaahi ansaari oo ka mid ah martidii ka qayb gashay munaasabadda ayaa aqoon-yahanka soomaaliyeed u soo jeediyey dardaarankan aqoon-yahanada waxaan dhihi lahaa qoraal noo sameeya waa dhunnayoo qoraalkii waa nala ka dhumiyey inaana wax qorina qorshe naloo gaaray weeye aqoon-yahanadow intaad dib isugu noqotaan iyo culimmada rabbaaniinta oo ilaahay waxbarayow ummadda qoraal u sameeya ummadda qoraal ha loo sameeyo si jiilka soo socdo uu u helo maaragtaaye wax anfaco sidoo kale doctor xanafi oo ka mid ah aqoon-yahanadii martida ku ahaa xafladda ayaa bogaadiyey barnaamijkii taariikhda alxuruub asaliibiya ee ka baxay idaacadda islaamiga ee alfurqaan bishii ramadaan ee lasoo dhaafay waxyaabaha idaacadda ay keento aada u muhiimka kaleeto haddii idaacadda kaa tagto ama aadan dhegeysan ama mashquulin fariinta kusoo dhaceysba dhagdhag warka waaba haysataaba waxii dhacay kulli waa haysataa dadkeena lixdan jirada ah iyo wixii ka weyn ana hadda kulli lixdankaan galay waxaa iskuullada gaalada iyo jaamacadu ku soo baranay waxaa taariikhdan lagu bari jiray dagaalkii koowaad adduunka bamkii hiroshima lagu dhuftay nagaasi dagaalkii labaad ee adduunka wixii ka dhacay hitler iyo mussolini war waxaana hadda aad sheegaysaanba xuruubu saliibiya aniga haddaaba iigu horeysaba idaacadda alfurqaana ka faa'iidaysahayaaba raggeenna hore waa is yaqaanaan kolley waxaana shaqo ku lahayn war anigeed maraykan bamgareey iyo awooddiisu maxaa lee barayaa aawe taariikhdeeda aniga taariikhdeeda islaamka tii soomaali xitaa aawe waa nasiib darada maanta ummadda haysatee ka mid tahay marka haddeeraan baranaynaa raalle ahaada xuruubu silibiya aad baan ugu farxay aad baan u mutaabacey jiran u dhegeysan jiray malaaq biyey malaaq axmed waxa uu ka mid yahay salaadiinta ka qayb gashay xafladda wuxuu sheegay inuu dhiiragelinayo in ummadda loo soo bandhigo taariikhdeeda haddiise kaalintaas la waayo wuxuu xusay in shisheeyuhu marin habaabin doonaan taariikhda soomaalida wuxuu tusaale u soo qaatay hadal been abuur ah oo ay ingiriisku sameeyeen si la isku nacsiiyo sayidkii addoonsiga nacba iyo dadka mayga ku hadla dadka may la sheegay dadka beelo digow oo ka hadla af mayga may la baray ama laku dhaadhiciyey in sayidka ari ee afgaala iyo afsaharaabsiinka kooy iyadana ma haytee been abuur hayd kolku been abuurdi ee taariikhda islaamkana ma oran wala ingiriiska qoriyeeda isugo markaasi inkadaanle bulshada meelo degan iyo sayidka isku horshean marka bulshadaas oo afkaas maayda ka hadalaas na sheegay hadalkaas ina injeerna keliya laku heli taariikh ingiriiska orbis laku heli iyadan la adeegsadaay sida hadda geeka la raw nabadiidka argagixisada yaa la adeegsaday iyadan meeshii sheegay iyada isiina saas ogaada aqoon-yahan jaamac ibraahim waxa uu ka mid ahaa martidii ka qayb gashay xafladda dhanka kalena sida gaarka ah ula socday barnaamijkii taariikhda alxuruub asaliibiya marka baaraka allahu fiikum xuruuba saliibiya allaha barakay idaacadda alfurqaan wax weyn bay soo saartay xuruuba saliibiya waxay bilaawday min bilaaw ilaa dhammaad wax laga tegay ma laha waxaa kaloo xusuustu noogu soo naqatay ilbaxnimadaba islaamka ay ka timid ha hadda maxaan ka naqaanay andakiya andakiya intee ku taallaa maxay ahayd intee ka timid cabdulaahi xasan ibraahim oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee koonfurta soomaaliya ayaa sheegay in idaacadda islaamiga ee alfurqaan ay wax badan kusoo kordhisay horumarka bulshada
markaan ka soo qaada ganacsiga oo kale mawduuc walbay ka hadlay ganacsigay ka hadlaysaa waxay leedahay shay hebel intaasu joogay shay hebel intaasu joogay shay hebel intaasu joogay wixii jiro oo dhan galeyda ugu yar saliidii wixii oo dhan dadka waaba ka warqabaanba wuxuu leeyahy ninka jirgaanka lama idaacadaa sheegaysay maxaa saliidda ninka markaa ka gadaysay intaasay joogtuu leeyahy waa faa'iido weyn ninka haddii wixii ma- inta joogtaba uu ogyahay idaacaddaba ka maqlay ama uu xamar ka joogo ama uu maksumaayo ka joogo baawarkii marka lagu dara inta laga helayo ninka waa u miisaaman tahayba intii ay socotay munaasabadda waxaa hadal soo jeediyey aqoon-yahan cabdulaahi axmed cabdulle taariikhda aan dhigan jirnay oon xifdin jirnay oo sheekh cabdalla huwa takharaja ila aljaamica xataa jaamicadu kaga takharujay taariikhdaas oo musayafka ah xaqiiqatan waxaa kugu dhacay taariikh andalus ajanat lmafquuda loo baxshay wallaahi anuu mooyin baan waxaan si waxaa igu intibaahiyey oon ku baraarugay tisciinaadka sadiqu walamaa sadiqu ama rumaysan sagaashan sagaashankii baan ku baraarugay nin weyn oo mutacalima isku sheegayba waa ahaa taarikh andalus maraan arkay kutub iyo wax janat lmafquuda kitaab yar oo ninka qor-aan arka markaasaan iri janat lmafquuda da shunu xaajadi maxay tahay xataa wasaltu ilaa ana andalus taarikh andalus way soo deysa islan waxaa waaye taariikhdu waa abtirka ummad ay leedahay sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ahaa culimmadii ka qayb gashay munaasabadda ayaa wuxuu sheegay inay maantana soo laabteen dagaaladii xuruub usaliibiya meelaha lagu qaadayna ay soomaaliya ka mid tahay marka ummaddu haddii ay u diyaargaroobayso maxaanku idhaahdaa gumaysi ay ku dulowdo oo ilal abad ah waa baab kale haddiise ay cizi rabto adduun iyo aakhiro waxa weye siduu ilaahay u yihi subxaana wa tacaala walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum alaclowna in kuntum mu'miniin in yamsaskum qarxun faqad masal qowma qarxun mitl haddii dhib idin qabsado mid ka weyn baa ku dhacaya ayagiiba oo dagaalada way ku jabayaan mida kale hadda maanta ilaah baa noo helinaya waa ujeedaan waxa socda shirki iyo dhoodhoodii iyo maaragtay in istaagay barnaamijkii taariikhda alxuruub asaliibiya ayaa ka koobnaa sagaal iyo labaatan qaybood idaacadda islaamiga ee alfurqaan waxay noqotay warbaahintii ugu horreysay oo soomaaliyeed oo taariikhdaasi soo bandhigtaa intii ay socotay munaasabadda waxaan ahaa goobjoog wejiyada dadka waxaa iiga muuqday shacuur iyo dareen ah inay aad u danaynayaan taariikhda iyadoo qaarkood ay idaacadda u soo jeediyeen inay ku dadaasho hal abuurka barnaamijyada muhiimka ah khudbadaha xafladdan oo xalay ka baxay idaacadda ayaa waxaa ku lamaandood cilmiyeed ku saabsan sida looga faa'iidaysan lahaa beeraha iyo dhaqashada xoolaha waxaana qaybtan idinkugu soo gudbin doonaa caawa iyo dhuuxa waraysiyada insha allah haatanna waa xubintii joogtada ahayd ee ganacsiga waxaana aalaaba soo jeediyey waryaheena maxamed ciise تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa qiimaha raashinka dalka markaana qiimaha raashinka qaar ka mid ah suuqyada gobolka shabeellaha hoose gelleyda ayaa ugu horraysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa toddoba kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa la iibinayaa shan boqol iyo afartan kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan eegno koombadeedii waxay ahayd laba iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeedana waa hal milyan toddoba boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah sisinta koombadeedii waa shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waa milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah saliidda macsarada haddaan eegno waxaa jirgaankeedii la iibinayaa hal milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah halka literkeeduna uu yahay lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah markaana haddaan u weecano dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii doolar lagu bedelayey lix iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka doolarna waxaa lagu qabanayey laba milyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan lix boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halkaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubintii ganacsiga wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
warkii oo dhegaystayaal aad kala socoteen idaacadda alfurqaanna waa naga inta